soomaaliya diyaar u tahay cid kastoo wax tabanaysa reer somaliland inay gamca furan kula yeelato inay somaliland ay aada iyo aada uga raali tahay inay soomaaliya degto laano qalalahaas qalalahaasa iyo nabadgelyada la-aanta soomaaliya inaga dhibaato weyn bay nagu haysaa anna waxaanu nahay dad qof caafimaad qaba qofku ka lagu xiro intuu sii jii jiidba adna waa sii jiiftaayoo waa uu kuu xidhan yahay marka waad baan uhambaliyaana inay doorashooyinkoodi yihiin waa ugu dhammaaday ra-iisul wasaare cusub ay samaysteen weliba de experience la hore u ahaan jiray ra-isul wasaare way soo dhaweynaynaa waxaan jecelahay inay iyagoo nabad ku noolaadaan oon helno partner dee adag oo wax la kala dhamaysan karo ayaan jecelahay aanu sheegnay inaanay dhibaatada soomaaliya aanu ahayn annaga nolosheeda ay dhibaatadee tahay baanu sheegnay alxamdulilah rabbi caalamiin